magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa is soo taraya cabashooyin ka soo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulbaabka lagu hayo dadkan oo ku dhaqan halka loo yaqaano miisaanka dhuxusha ee magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho ka yihiin shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalk oo dhulbaab ku haya bulshada degan xaafadan ayaa banaanbax ka dhigay waddooyinka magaalada muqdisho iyagoona dibadbax ku muujiyey sida ay ugu soo horjeedaan dhulbaabka lagu hayo qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in awood loo adeegsanayo islamarkaana si sharci daraa loogu boobayo dhulkooda sidoo kale waxay tilmaameen in la burburiyo hantidooda islamarkaana la doonayo in dhulkooda si xoog ah loogu qaato siddeetan iyo labadiiaan soo dega meeshaan waana lay xoogaa dhulkaa laygu jiiday warqaddaaduma socotaa leeyidhi xoogaana laku wadaa ilaa siddeetan iyo labadii ilaa maantaan taagan hawaaniga oo kiyaalgashan shaatiga dawladdaana laku dhacaa waa askaraana raafayda maalin la arka raafaana laku wadaa iyo waxaad u hadli kartaa ram xarig balaayo saasaana laku haystaa siddeetan iyo labadiiaan soo degay sideetan jiraan ahay waa lay dhacaya waxay dhacaya dad lacag igu xoogaaya oo lacag wata indha melihi idimo melihi awood melihi ilaahay baa awood leh dad rayab ahaan nahay dad masaakiin ahaan nahay ha nagala qabto labadan qofood oo beri walba naboobaysa guryeeniyaa la dhacay hooyo soomaaliyeedaa nahay gurigeeniyaa la dhacay hantideeniyaa la boobay dhulkeeniyaa la rabaa dhammaanyaala in lagu qaato dhulkeeni waa minisiibiyaata dhammaanyaala ma ahan meel cidla hanjiisa alaabtayda saala laa jajabiyey muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa caasimadda kusii xoogaysanaya dhulbaabka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kacaya dadka ay hantidooda boobayaan